La kulan Fatima. Fatima waa siddeed iyo toban bilood jir keliya, laakiin hore ayay u lahayd waayo aragnimo kala duwan laga bilaabo midabaynta iyo cuntada ilaa la ciyaarista waalidiinteeda. Waxay wax ka baranaysaa adduunka. Dhammaan hawlahan iyo macaamiladan waxay saameeyaan isku xidhyo cusub maskaxda Fatima. Waayo aragnimada xilli hore waxay gaabanaysaa korriinka maskaxda, taasi oo horumaris kobac caafimaad qaba oo bulsho, niyadeed, luqadeed iyo garasho. Maxay ku saabsan yihiin macaamiladan ka dhigaya qaar aad u muhiim ah barashada xilli hore? Casharkan wuxuu sahaminayaa qaar ka mid ah sifooyinka muhiimka ah ee macaamilada xilli hore ee u diyaarin doono Fatima inay diyaar u noqoto da'da dugsiga shan jirkeeda.